الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم weli waxayno socda barnaamijkeennii aynu ku magacawnay aynu ugu magac darnay icrif rabbak rabbi subxaanaه wa tacaala in la garto aqoon dhaba alle subxaanaه wa tacaala loo yeesho waxaynu maanta insha allahu tacaala xalqadan ku soo qaadan doonaa alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wanaagga badani waxyaabaha ay keensadaan ama ka dhalanaya alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa haddii aada barato magacyadiisa iyo macnayaashay xambaarsan yihiin aada fahanto taasi waxay kuu keenaysaa sharaf adduuniya aakhiro waxay kuu keenaysaa alle subxaanahu wa tacaala inaad jeclaato alle subxaanahu wa tacaala inaad weynaysiiso waa haddaad milicsato oo aada eegto oo aada indha indhayso oo aada isku daydo inaad fahanto alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa wanaagga badan iyo tilmaamihiisa iyo waxa ay keensanayaan oo ah wax kownka la xidhiidha haddii ay tahay abuurka alle subxaanahu wa tacaala wax abuurayo makhluuqaadkiisa kala duwan alle subxaanahu wa tacaala awoodihiisa badan waxyaabaha noocaas ayaad fahmaysaa haddii aad eegto samaawaadka iyo dhulalka iyo badaha iyo webiyada iyo buuraha iyo makhluuqaadka iyo xayawaanaadka kala duwan noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay calaamad u tahay alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa iyo xikmaddiisa waxyaabahaasoo dhan bay tusaale u tahay wa fii kuli shayin lahu aayatu tadullu calaa annahu waaxidu adilada alle subxaanahu wa tacaala markaynu ka hadlayno markay la beeniyey kutubta samada laga soo dejinaya dad ay beeniyeen alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabay weynaysiintiisa wamaa qadaru llaha xaqa qadrih id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay ilaahay weynaysiintii loo baahnaa may weynaysiin marka ay yidhaahdeen ilaahay cidna waxba kumuu soo dejin wuxuu kaloo alla subxaanahu wa tacaala tilmaamay maalinta qiyaame awoodihiisa waxaana taa lagu xidhay weynaysiinta isaga la weynaysiinayo wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatu biyamiinih subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun alle subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay ilaahay weynaysiintii loo baahnaa may weynaysiin iyadoo allahaas dadku ay weynaysiin waayeen waxa weeye dhulkoo dhan uu gacanta ku hayo samaawaadkaoo dhanna uu gacantiisa midig ku hayo ilaahay baa ka nasahan waxa lagu sheegaya ama lagu tilmaamayo wuuna ka nasahan yahay waana ka sareeya alla subxaanahu wa tacaala waxaa alle subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay inaanay sinnayn ilaahay agtiisa dadka wanaagsan iyo dadka xun am xasiba aladiina aamanuu am xasiba aladiina اjtaraxuu الsayi'aat an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sawaaء maxyaahum wamamaatuhum sa'a ma yaxkumuun alle subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyihi kuwa dunuubta samaynaya ma waxay u malaynayaan inay inaanu ka yeelayno dadkii wanaagsanaa iyo kuwii xumaa inaanu isku meel dhigayno noloshooda iyo geeridoodaba waxaa xumaaday waxay xukumayaan alle subxaanahu wa tacaala uma cuntanto uma qalanto munaasibna uma aha dadka wanaagsan iyo dadka xun inuu simo wuxuu kaloo alle subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay khalqigiisa markuu abuurayo dheeldheel inaanu abuurin afa xasibtum anama khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malaynaysaan inaanu idiin abuurnay dheeldheel iyo maalaa yacni oo xagga yaga aan laydiin soo celinay fatacaala allahu almaliku alxaq allaha boqorka ah ee wax walba hantiyey ee xaqa ah allahaasaa ka ka sareeya wax walba ka sareeya laa ilaaha ilaa hu rabu اlcarshi اlkariim yacni alle subxaanahu wa tacaala munaasibu ma aha khalqiga inuu dheeldheel u abuuro waa alle boqora waa alle xaqa waa alle sareeyo wey waa alle waxa weeye sharaf badan oo deeq badan idan waxaa muhima inaynu fahanno magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ay keensanayaan ee ka dhalanaya marka la yidhaahdo alla waa samiic waa inaad ogaataa inuu wax maqlayo masmuuc baa jira wax la maqlayo alla waa basiir inuu ku arkayo oo makhluuq la arkaya inuu jiro markaad maqasho alla subxaanahu wa tacaala inuu yahay almelik alrazaaq aljawaad albar marka magacyadaa loo sheegana inaad ogaato inay jiraan waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala wax maamulaya wax la maamulayo adduunyo la maamulayo dad la noolaynayo dad la dilayo dad aqniyo iyo hodan laga dhigayo dad la caydhaynayo macnayaashaasoo dhan baa ku soo baxaya haddii aada maqasho alghafaar altawaab alraxiim alcafow allaha cafiya allaha dembiga dhaafa allaha towbadda aqbala allaha naxariista waxaad ogaanaysaa inay ka dhalanayso waxyaabihii ka dhalanayay oo ah inuu alle subxaanahu wa tacaala dadka usoo toobad keenaya ee usoo noqonaya alle subxaanahu wa tacaala dunuubtooda inuu dhaafayo waxaa muhima magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxyaabahay keensanayaan ee khalqigiisa ku saabsan in la fahmo mowduuca labaad aynu tilmaamayna wuxuu yahay walaalayaal magacyada alle subxaanahu wa tacaala midhaha ka dhalanaya iyo aathaarta ka dhalanaya raadka ay kaaga tegayaan qofkaaga muslimka ahow xagga cibaadada alle subxaanahu wa tacaala in loo dulloobo loo hoggaansamo la jeclaado khayr laga fisho laga baqo waxyaabahaasina waa waxyaabo ka dhalanaya alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa marka la fahmo qadiyadaasina waa qadiyad muhima alla subxaanaه wa tacaala waxau uhi watawakl calى اlxayi اladi laa yamuut wasabix bixamdih wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi khabiira tala saaro calى اlxay allaha nool tala saaro tala saarashadaadu waxay ku dhisan tahay allaha nool subxaanahu wa tacaala maadaama uu alla nool yahay oo aanu dhimanayn waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala tala saaro waxaa laga dhaliyey alle subxaanahu wa tacaala noloshiisa inaynu tala saaranno watawakal calى alcasiizi alraxiim allaha casiiskaee awoodda leh sharafta leh ee naxariista badan tala saaro rab اlmashriqi wاlmagribi laa ilaaha ilaa hu faاtakhidhu wakiila watawakal calى allah wakafaa biاllahi wakiila marka la sheego alle subxaanahu wa tacaala inuu ku maqlayo alle subxaanahu wa tacaala inuu ku arkayo alle subxaanahu wa tacaala shahiid inuu yahay goobjoog wax kastoo aada samaynayso uu la socdo waa inay ka dhalataa cabsi alle subxaanahu wa tacaala aad ka baqayso dareen aada dareemaysa alle inuu kula socdo ku daalacanayo waxa aada samaynaysa uu og yahay waa inay baqdi kugu reebtaa inaad dareentaa muraaqabat اllahi jala wacala ilaahay inuu kula socdo nin waxaa culimmadu inoo sheegeen nin baa gabadh meel cidlaa ka helay dabeedna nafteeduu damaaciyey way isu diiday wuxu uhi maxaad isugu kay diideysaa cidiba inama arkayso cidiba inama arkayso aan ka ahayn ila alkawaakib aan xidigaha ka ahayn wax kaloo ilaahay abuurtay oo aynu maanta isheennu qabanaysaa ma jirtaan xidigaha ka ahayn dabeedna waxay ku tihi si yaroo qabow ayna mukawkibuha oo meeye kii xidigaha sameeyey kii xidigaha sameeyey meeye waa in muraaqabadaas iyo dareenka noocaasa laga faa'iidaystaa magacyada iyo tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala aynu u sheegayno ee tilmaamaya alcaliim alkhabiir الشhahيid الsamيiع الbaصيir iyo kuwa la midka ah haddii aada ogaato magacyada alle subxaanahu wa tacaala ee ah alghaniy allaha hodanka ah albar allaha samafala alkariim aljawaad almuxsin iyo magacyada la midka alraxiim alraxmaan inuu alle subxaanahu wa tacaala deeq badan yahay inuu naxariis badan yahay inuu waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala dulqaad badan yahay in alle subxaanahu wa tacaala hani yahay oo uu hodan yahay oo wax walba alle subxaanahu wa tacaala uu gacanta ku hayo marka macnaha noocaasa aada dareento waxaad fahmaysaa oo qofku uu dareemayaa allaha inuu fisho oo isaga uu tala saarto oo isaga waxa weeye uu qacmaha hoos dhigto bini aadamkana uu ka kaafto waxaad dareemaysaa alla subxaanahu wa tacaala markuu cibaadada kugu waajibinayo ee lagu faraya alle subxaanahu wa tacaala inaad caabuddo cibaadadaada alle subxaanahu wa tacaala inaan waxba uga baahnayn adiga ayaa u baahan oo ilaahay uga mahad celinaya ee alle subxaanahu wa tacaala hani buu ka yahay canka wa can cibaadatik adiga iyo cibaadadaada hani buu ka yahay uma baahna taana ilaahay baa kitaabkiisa inoogu sheegay وma khلqت الجiن والإنس إlا ليعبudوn ma أuriid minهم min رزق وma أuriid أn يطعimuun إن اllaha huوa الرزاq ذu الquwaة الmatin baahi uu inoo baahan yahay ama cibaadadeenna uu u baahan yahay alla subxaanaه wa taعaalى cibaadooyinka inooguma waajibin ee danteenna ku sugan yا أyuha الناas أntm الفqراء إlى الlah والlah huوa الغني الxamيd in yasha yudhibkum wayأti bkhalqi jadiid wma dalika calى اllahi bcaziiz alle subxaanaه wa tacaala waxa uu leeyahay dad yahow antum اlfuqaraءu ilى اllah idinkaa ilaahay u baahan wallahu huwa alghaniy اlxamiid allana subxaanahu wa tacaala waa mid kaaftoon oo la mahadiyo oo la mahadiyo wey tilmaamihiisa wanaagsan lagu mahadiyo baahida inagu aynu alla u baahannahay waa mid joogta ah ka u hogaansame muslimka ah iyo ka ka gaalooba labaduba alle subxaanahu wa tacaala xaalnaba ka maarmi maayaan baahida bini aadamku alla u qabo waa mid laazima waa faqrun daatiyun laazimu lilinsaan waa baahi aynu u abuurannahay oo ina laazimayso marnaba aan inaga hadhayn inaynu alle subxaanahu wa tacaala u baahanno ama alle subxaanahu wa tacaala hinihiisu iyo kaaftoonkiisu waa mid daatiyo laazima oo marnaba xaal xaalalka ka mida alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa waxba ugama baahna markaad ogaato tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala ee tilmaamaya inuu yahay casiiz alle awood leh ee tilmaamaya alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay du lquwati almatiin mid quwo u saaxiiba mid adayg u saaxiiba ciqaabtiisu daran tahay waxa weeye tilmaamaha noocaasa iyo magacyada noocaasana waxaad ka qaadanaysaa alle subxaanahu wa tacaala inaad ka cabsato wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimu shadiid qabashada alle subxaanahu wa tacaala waa daran tahay laakiin waa ciddii uu doono alle subxaanahu wa tacaala inuu qabto markaad ogaato tilmaamaha ama magacyada ka hadlaya alle subxaanahu wa tacaala sharaftiisa khalqigiisa inuu ka dhex baxsan yahay oo ka sarreeyo daatadiisu ka dhex baxsan tahay boos ahaan khalqigiisa inuu ka sarreeyo awood ahaan inuu uga sarreeyo markuu qofku ogaado macnayaasha noocaas alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaaman yahay ee uu ogaado cadamadiisa alcadiim alkabiir almutacaali iyo magacyada la midka haddaad ogaatana waxaa kugu dhalanaysa jacayl alle subxaanahu wa tacaala aada jeclaanayso weynaysiin alle subxaanahu wa tacaala aada weynaysiinayso maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara maxaydaan ilaahay uga baqayn weynaysiin aada weynaysiinaysaan aada uga biqi weydeen waxay kugu abuureysaa alle subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu ku weynaado inaad alle subxaanahu wa tacaala jeclaato ayaa waxa weeye ka dhalanaya markaynu eegno magacyo kale oo iyaguna ka hadlaya alle subxaanahu wa tacaala quruxdiis iyo kamaalkiis iyo jamaalkiis alle subxaanahu wa tacaala waad u xiisoonaysaa waad jeclaanaysaa waad xasuusnaanaysaa in allaha jamiil yuxibu اljamaal man kaana yarjuu liqaaءa rabbihi falyacmal camala صaalixa waad filanaysaa wanaag baad ka filanaysaa alle subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaynu ogaanaynaa oo xaqiiqo dhaba inoo soo baxaysa magacyada alle subxaanahu wa tacaala markaad macaanidooda fahanto aada weelayso cibaadooyinkaynu samaynayna dhammaantood waxay ka dhalanayaan waxay ka dhalanayaan macnayaasha iyo tilmaamaha magacyaha alle subxaanahu wa tacaala ay xambaarsan yihiin in la fahmaana qofka waxay ku kalifaysaa alle subxaanahu wa tacaala si dhaba oo cilmi ku dheehan qofku alle subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeye u cibaadaysto tan noocaasa ayaa waxa weeye ka dhalanaysa mowduuca labaad ama saddexaad aan ku darayaa waxa uu yahay markaynu ka hadlayno magacyada alle subxaanahu wa tacaala markaynu ka hadlayno tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala waa in loo ogsoonaadaa dhammaantood wanaagga halkii ugu dambeeyey inay ka gaadheen sidoo alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa bay noogu caddeeyey allahu laa ilaaha ilaa hu lahu alasmaau alxusna ilaahay waxaa u sugnaaday magacyaalka wanaagga badan ayamaa tadcu falahu alasmaau alxusna waxa weeye ilaahay waxaa u sugnaaday magac kastoo aa ku baridaan qul idcu llaha aw idcu araxmaan ama ilaahay lafduljalaalaha ku barya ama ku barya lafdiga arraxmaan magac kastoo ilaahay aada wax ku weydiisataan falahu ilaahay waxaa u sugnaaday alasmaau alxusna magacyada wanaaga badan walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha wadaru aladiina yulxiduuna fii asmaa'ih ilaahay waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga badan ka taga kuwa magacyadiisa leexinaya ayuu alle leeyahy subxaanahu wa tacaala marka magacyada alle waa magacyo xagga wanaagga iyo sharafta iyo kamaalka iyo waxay xambaarsan yihiin qiimahooda waa kuwo halkii ugu dambeysay gaadhay wey sidaa awgeed markay culimadu ka hadlayaan qaacidada ama daabitka lagu xadaynaya maxaa magaca alle subxaanahu wa tacaala noqonaya waxay culimmadu yidhaahdeen hiya alatii jaaءat fi اlkitaabi waالsunna wa hiya alatii taqtadii almadxa wاdama taqtadii almadxa waاthana'a linafsiha wa hiya alatii yudca allahu biha saddex shay ayaa magacyada alle astaan ama calaamad u ah midi waxay tahay waa inay tahay wanaagga halkii ugu dambeysay kuwa ka gaadhay waa inay kitaabka iyo sunnada ay ku timaadaa waa in laf ahaantoodu ammaan ay u keensanayaan oo magaca laftiisa marka la sheego alraxma alraxiim haddii la yidhaahdo naxariis waa wax wanaagsan wey magaca laftiisa wuxuu keensanaya laf ahaantiisa tilmaam buu keensanaya wa hiya alatii yudca allahu biha waana kuwa aqbalaya in lagu ducaysto yaa raxiim allaha raxiimka ahw irxamnii ii naxariiso yaa latiif allaha dhibirsanow ultuf bi ii dhibirsanow yaa cafow ucfu cani allaha wax cafiyow icafi yaa tawaab tub calay yaa gafaar ikfir lii yaa muxsin ixsin li ixsan lii waxa weeye waa magacyo alle subxaanahu wa tacaala lagu weydiisanayo magacyadaasi waxa ay koobaabsanayaan marka waxaan leenahay magacyada alle subxaanahu wa tacaala waa magacyada noocaasa wanaagga halkii ugu dambeysay gaadheen sidaa awgeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen waxyaabaha laga fahmaya inay magacyo alle yihiin haddii laga waayo astaamahan iyo calaamadahan magacyo alle noqon maayaan nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ina allaha huwa dahru ilaahay waa dahri waa xili wuxuu u eg yahay in ilaahay lagu magacaabayo laakiin ilaahay magac uma aha waayo addahru oo xiliga ah sidiisa wanaag uma laha waa wakti wanaagna waa dhacaa waktiga gudihiisa xumaanina waa dhacda wax wanaaga keensan maayo sidaa awgeed waxaana taa inoo caddaynaya nabiga caddeeye calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka xaggiisa dambe ana اdahru biyadi اlamru uqalib اleyla wالnahaar waxa weeye anaa habeenka iyo maalinta gedgediya anaana gacanta ku haya macnahaasaa looga jeedaa ee alle subxaanaه wa tacaala magacyadiisa dahrigu kama mid aha kama mid aha ee magacyada alle subxaanaه wa tacaala inaynu baranno aada iyo aad bay muhim u tahay oo aynu isku dayno inaynu fahanno magacyada alle subxaanaه wa tacaala markaynu ka hadlayno sida aynu faahfaahin doonno ma aha magacyo la isku calaamadinayo ma aha oo keliya ma aha oo alla lagu calaamadsanaya ma aha ee waa magacyo macnayaal xambaarsan weeye magacyadeen xasan waa wanaagsan yahay laakiin qof wanaagsanna xasan baa loo bixiyaa mid aan wanaagsanaynna waa loo bixiyaa moxamed waa kii la mahadiyey la ammaanay mid la ammaanay iyo midaan la ammaanin labada maxamed baa loo bixiyaa jaamic waa kulmiye mid dadka kulmiya iyo mid kala kaxeeya labadaba jaamic baa la yidhahda labadaba jaamic baa la yidhahda marka waxaan leenahay magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxay kaga duwan yihiin magacyada kale magacyo calam keliya ama cid lagu calaamadinayo ma aha macnayaal bay xambaarsan yihiin magacyada makhluuqiintu waa calaamadun waa lagugu walqalaya waa lagugu calaamadsanaya laakiin magacaagu macnuhu xambaarsan yahay inaadan ku tilmaanayn baa laga yaaba waxaa la mida nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam magacyadiisu waa tilmaamo muxamed waa la mahadiyey axmed almaaxi aladi yamxu اllahu bihi اlkufr alxaashir alcaaqib aladi laysa bacdahu nebi magacyada nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam nabiyu اtawba nabiyu اraxma nabiyu اlmalxama magacyada nebiga alayhi الsalaatu wasalaam lagu magacaabay iyaguna macnay ku fadhiyaan waxaa kaloo la mida kitaabka alle subxaanahu wa tacaala magacyada badan ee loo bixiyey ee lagu magacaabay alfurqaan uu ka mid yahay iyo magacyada la midka ah iyaguna waa maqsuud oo waxaa loogu magacaabay tilmaamaha magacyada ku sugan in kitaabka alle subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay waxaynu xalqadan kusoo gabagabayneynaa magacyada alle subxaanahu wa tacaala ee wanaagga badan ee inoo xambaarsan tilmaamaha kala duwan tilmaamahaasi ha noqdaan kuwo gudbaya oo raadkoodu khalqiga uu gaadhayo ama ha noqdaan kuwo alle subxaanahu wa tacaala ku kooban oo cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo jamaalkiisa iyo weyninkiisa iyo quruxdiisa tilmaamaya ha noqoto intaba insha allahu tacaala inaynu baranno aada baynu ugu baahannahay iimaankeenna ku kobcaya allaynu subxaanahu wa tacaala ku baranaynaa midho badanna waynu ka helaynaa adduun iyo aakhiraba xalaqaadka soo socda in sha allahu tacaala ayaynu kusii faahfaahin doonaa inagoo xalqad kastaba dhowr magac soo qaadan doona in sha allahu tacaala salى اllahu waslm عalى nabiyina muxamed w aalihi wa صaxbihi waslm